kulankan ay wada qaateen gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya mawliid xuseen guhaad iyo gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa looga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta guddiyada dowlad goboleedyada gaar ahaana kan puntland iyo guddiga baarlamaanka aqalka sare ugu horeynba gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi ayaa sheegay in aqalka sare uu medelo maamul goboleedyada islamarkaasina ka puntland ahaan ay diyaar u yihiin inay mar walba si dhow ula shaqeeyaan guddiga aqalka sare ajendahay aanu ku wada soconay oo aan ku wada shaqeynaynay inaanu isla meel dhigno waxaa ugu horeysa gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi maruu halka noogu yimi ballan aan wadagalnay oo ahayd sidii aqalkani uu ku dhismay oo mandatekiisa ahayd oo ah inuu matelo staydada in arrintaa aanu sii adkayno ka wada shaqayno xeerarka golayaasha dowladda soomaaliya dhex maraya ama ay ansixinayaan in aqalka sare uu noqdo filterka ku shaqaynaya inay ururiyaan aragtida oo daraska aanu leenahay inay ururiyaan bacdina sidaa la soo jaanqaado xeer kastana uu noqdo mid aanu taladiisa sida dastuurka mashruucda dowladda soomaaliya noo noo saamaxayso inaanu la wadaagno lana yeelno way bilaabeen run ahaantii laakiinse xoogaa maadaama dhulku kala fog yahay diyaarado hadda tahay oo aan dhulkii kala xidhan yahay in badan oo wada socod iyo isu imaatin badan aanna yeelan karin laakiinse inaanu samayno bal janal dhab ah oo ka bilaabmaya maamulka baarlamaanka puntland iyo maamulka aqalka sare oo mid walba xogeeye ku isman yahay iyo agaasino inay wada shaqeeyaan ka wada shaqeeyaan sidii lasoo socodsiin lahaa wixii markaa taagan intaa wixii ka dambaysana in annaga iyo madaxda sare ee aqalka sare aanu ka wada hadalno kabacdina ay noqoto war xunoo laguwaa wixii ansaxaya golayaasha maray noqoto waxaan beri la oran dhinac bay ka raran yihiin dalaamo tashan shaqadii lagu ballamay waxbaa ka dhiman aan loo oran waanu ka ballanay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mawlid xuseen guhaad ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankan uu la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka puntland axmed cali xaashi gudoomiyaha sida uu sheegay waxyaalaha ugu badan oo shalay maanta aanu ka wada hadlaynay oo aan maanta soo gunaanadnay waxaa weeye wax dastuuri ah wax cusub oo aanu cirinay guddoonka golaha wakiilada ee puntland iyo aniga oo safar shaqo u imid wax cusub oo aanu curinay ma jirto waxaan dul istaagnay oo aan xoojinaynaa dastuurka waxa ku qoran oo ah aqalka sare inuu wakiil ka yahay maamul goboleedyada wixii shaqo ah ee ka dhaxeeya labada gole golaha aqalka sare iyo golaha wakiilada puntland oo ay guddoonka igala joogaan sida loo xoojin lahaa waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa weeye guddiyada baarlamaanka puntland iyo guddiyada xagga ka jira golaha aqalka sare maaliyad haddii halkaana ay ka jirto xaggaana waa ka jira tusaale ahaan hindisa sharciyeed ku saabsan maaliyadda haddii la keeno oo la rabo dalka in loo sameeyo shuruuc sida sharcigu uu qabo waxaa weeye in lagala tashado maamul goboleedyada la siiyo waqti aaraadooda iyo fikradahooda ay ku soo daraan ka hor intaan labada goleba la baasgarayn arrintaa waxaa uga wakiila oo matala waa golaha aqalka sare golaha aqalka sare wuxuu u xil saaran yahay in marka loo soo gudbiyo hindi sharciyeed lagu dhaqayo dalka ka hor intaan la hor golaha guddiga qaabilsan arrintaasi inuu xiriir la soo sameeyo guddiga dhiggiisa ah ee maamul goboleedyada oo ay markaa ka baaraan degaan waxa uga aadan dibna ugu soo celiyaan golaha arrintaas waa bilaabatay mashruuca biyaha ka mid a kan musuqoo hadda soo socdaa ka mid a oo annaga nala yaal ilaa laba iyo toban hindisiyo sharciyeed oo aan isleenahay kalfadhiga markuu furmo sida ay u kala mudan yihiin yaa loo soo gudbin doonaa